بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون waxaan ku dhex jirnay fii suurati nuur waxaan ka soo hadlaynay oo aan soo aragnay qisadii xadiiulifkigii ayaan ka soo hadalnay uma waxaan ka soo hadalnay axkaamta istiidaanka ou leeyahay markii guryaha la tago oo gurigaagii aan ahayn waxa lagaaga baahan yahay inaa idan weydiisato iyo wixii la mida waxaan ka soo hadalnay allah oo nabiyulaahi moxamed amraya calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya dadka ragga mu'miniinta ah waxaad u sheegtaa ood amartaa inay araggoodii haweenka ajaanibta ahi ay ka laabaan uma inay xifdiyaan furuujtooda ay xifdiyaan intii marka ragga la amray oo aayaddaa hore ee qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ayaa haddana dumarkii la amraya wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala waqul lilmuminaati waqul waxaad tidhaahdaa nabiyulaahi muxamedow lilmu'minaati haweenkii mu'minaadka ahaaye allah iyo rasuulkiisa rumeeyey waxaad ku tidhaahdaa yaqdudna min absaarihinna yacni waxaad tidhaahdaa uqdudna min absaarikunna araggiinna wax ka laaba ku iraa sidaade kolkaa yaqdudna ha laabeene min absaarihina araggooda waxa ka laabeen yani ajnadigii iyo wixii xaaraamta ka ahaa fiiradoodii araggoodii ha ka laabaan markaas wayaxfadna ha xifdiyeene furuujahunna oo waxaad ku tidhaahdaa yani maaragtay ixfadna furuujakunna farjiyadiinna xifdiya ku dheh kolkaa wayaxfadna ha xifdiyeene furuujahunna farjiyaashooda ha xifdiyeen walaa yubdiina yaynan muujinin haweenkii ziinatahunna quruxdoodii yaysan muujinin ilaa maa dahara minhaa wixii muuqday oo yani ziinadaa ka mida mooye quruxdaas wixii ka mida mooye wixii muuqday oo quruxdaa ka mida mooye yaysan quruxdoodii ajaanibtii yaysan u muujinin walyadribna ha yeeleen oo ha ku dhajiyeen bikhumurihinna khimaarkoodii oo hagoogtii koraihii calaa jiyuubihinna jeebiyaashooda kore oo meesha ay dirciga dirca uu ka furan yahay ama qamiiska uu ka furan yahay halkaas koraihii ha ku dhajiyeen si dhuuntooda iyo xabadkooda uu qarsoomo oonan loo arag walaa yubdiina yaynan muujinin haweenkii ziinatahunna quruxdooda yaysan muujinin oo ajaanibtii aysan u muujin ilaa libucuulatihinna nimankooda mooye oo ayaga qabaa dad kale yaysan u muujin nimankoodii bas bay u muujinayaan nimankooda mooye yaysan ajaanibtii u muujin aw aabbaa'ihinna ama aabbayaashii dhalay mooye ayaga dhalay oo aabbayaashooda ahaa mooye cid kale yaynan u muujin aw aabaa'i bucuulatihinna nimanka ayaga qabo aabbayaashood mooye cid kale yaysan u muujinin aw abanaa'ihinna inamadii iyo wiilashii ay ayagu dhaleen mooye cid kale yaynan diinadoodii quruxdoodii u muujinin aw abanaa'i bucuulatihinna raggooda nimankooda iyaga qabaa wiilashii ay dhaleenoo haween kale ay u dhaleen ayaga mooye haween kale ay usoo dhaleen mooye cid kale yeenan u muujinin ow ikhwaanihinna walaalahooda oo ragga ahee ayaga la dhashay dumarkaasi mooye cid kale yaysan ziinadoodii quruxdoodii u muujinin aw banii ikhwaanihinna walaalahooda ayaga la dhashay inamadii ay dhaleenoo eedooyinka ay u ahaayeen mooye cid kale yaynan u muujinin aw banii akhawaatihinna walaalahooda gabdhaha ahi wiilasha ay dhaleen oo habaryaraha ay u yihiin mooye cid kale yaysan ziinadooda u muujinin aw nisaa'ihinna haweenkoodii oo dumarka la ahaa mooye cid kale yaysan ziinadoodii quruxdooda u muujinin aw maa malakat aymaanuhunna midigyaashoodii waxay hanatay oo addoommo ah mooye cid kale oo ayagu ay leeyihiin addoommo u yihiin mooye cid kale yaysan ziinadooda quruxdooda u muujinin aw ittaabiciina kuwa raaco oo ragga iska dabagalo kuwaasoo hayri ulilirbati xaajo iyo dan kuwa u saaxiba aan ahayn wax danay leeyihiin aanan jirin oo min arijaali raggii ka mid ah mooye cid kale yaynan ziinadooda u muujinin aw iifli ay ilafaali ilmihii yaryaraa alladiina ilmihii yaraayo lam yadharuu aanan daalacan karin oon garanaynin calaa cawraati nisaa haweenka cawradooda aanan daalacan karinoo aanan garanaynin waxa ay tahay mooye caruurtaas mooye cid kale yaynan ziinadooda u muujinin walaa yadribna yaysan dhufanin biarjulihinna lugahooda alarda yaynan ku dhufanin liyuclama in la ogaado darteedna yaysan ugu dhufanin maa yukfiina waxa ay qarinayaanoo min ziinatihinna quruxdoodii ah waxay lugaha ugu xirnaa oo khalkhaalka la yidhaahdaa in la ogaado daraaddeed yaysan lugaha dhulka ugu dhufanin watuubuu ila allahi jamiica watuubuu nabda dabow ila allahi ilaahay u toobakeena jamiican xaala kownikum jamiican idinkoo dhan ilahay usoo wada laabta subxaana wa tacaala ayuha almu'minuun dadkii allah rasuulkiisa rumeeyo dhammaantiin ilaahay u toobakeena subxaana wa tacaala lacallakum tuflixuun maxaad ilaahay ugu toobakeenaysaan likay tuflixuun inaad liibaantaan darteed ilaahay ugu toobakeena ama lacalakum tuflixuuna rajaa an tuflixuu inaad liibaantaan oo guulaysataan yani maaragtay rajo laga qaba daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala ugu tooba keeno rabbi ugu soo noqdo weya aayaddan waa aayad dheer wey allah subxaana wa tacaala wuxuu kaga hadlayaa qaybta hore qabd lbasar waxifd lfarji oo dumarka la amrayo inay aragga ajaanibta ka laabaan fiiro aysan fiirin dadka ajnabiga ka ah xalla wixii xaaraama ay ka jeestaan uma inay maaragtay farjigooda xifdiyaan waxaa haddana yani laga reebayaa ziinada iyo quruxdoodii inay muujiyaan ayana waa laga reebaya ilaa dad khaasa mooye dadka khaaskana waa maxaarimtii oo la tiriyey ayada maxaarimteedii oo naloo tiriyey iyo dumarkii iyo addoomihii iyo ciyaalkii riyaraa iyo dadkii iska maaragtay shubahada ahaa waxaa la amray in ay maaragtay khimaarka bahalka la yidhaahdo ee madaxa dumarka ay kusoo xirtaan inay xabadka ku qariyaan waa la amray iyadana xabadkoodii luquntooda dhuuntooda inay qariyaan ayaa la amray waxaa laga reebay ragga markay ag marayaan inay lugahooda dhulka ku dhuftaan lanna dumarku waxaa khalkhaalka la yidhahdo lugahay ku xihan jireen oo ziinaday ka mid ahayd si marka shanqarta ragga inta u maqlaan loo soo dabagalo macaasi iyo fitna ay ka dhalato siaysan u dhicin ayagana waa laga reebo ha samayninina l waxaa la amray marka mu'miniinta dhammaantood inay rabbi u tooba keenaan subxaana wa tacaala ilahay usoo noqdaan marka aayaddu arrimahaasay ka warramaysa oon arkayna waqul waxaa tidhaahdaa nabiylahi maxamedow lilmuminaati haweenkii allah iyo rasuulkiisa rumeeye muminaad ka ahaa waxaad ku tidhaahdaa araggiina laaba kolkaa yaqdubna ha laabeen min absaarihina araggooda waxa ka laabay ilaa qayb baa u banaan qaybna uma banaan wixii aan tiiradooda u banaanayn ayaa laga reeray taas waa taa weya marka waxay la mid tahay kii ragga aan ku soo marnay qul lilmuminiina yaguduu min absaarihim aragga in la laabo oo wixii muxarama laga laabo ayaa sidii raggaba loo amray baa dumarkana loo amray marka aragtidu waxa weeye oo dumarka la fiiriyo culummadu waxay leeyihiin qayb badan oo ka mida waxay ku tageen haweenta marna inaysan u bannaanayn ragga ajaanibta ka ah ajnabiga ka ihi inay fiiriso ama bishahwa ha ku fiiriso shahwo ay gasho darteed oo ninka ay rabto ha ku fiiriso ama bikayri shahwa ha ku fiirise shahwa la'aan ha ku eegtee marna inaysan bannaanayn arrintaas marna inaysan bannaanayn ayay ku tageen waxayna u daliishanayaan xadiidka abu daauud iyo tirmidi oo warinaya xadiida umu salama radi allahu canha umu salamana ay nebiga ka warinayso umu salama waxay leedahay yani waxay leedahay yani ayada iyo maymuuna bint alxaaris oo zawjadii nebiga ah ayana labadooda waa aswaajtii nebiga ka mid ah ayaa nebiga la joogay marka annagoo sidaa u joogno oo nebiga la fadhinno ayaa cabdulaahi bni ummi maktuum oo indhoolo ihi ayaa guriga soo galay nebiga annagoo la fadhina u noo soo galay waxayna ahayd markuu cabdulaahi imaamayey markii xijaabkana la faray inaan xijaabana dabadeed ayay ahayd markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ixtajibaa minhu ninkaan indhoolaha ihi labadiinaan dumarkaa ka xijaabta ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasa umu salama waxay tihi waxaan ku idhi ya rasuul allah alaysa huwa acmaa laa yubsiruna walaa yacrifuna miyuunan ahayn nin indhoolo ahoo aanana arkaynin nana garanaynin soo maaha maxaan uga xijaabanayna nebiga markaasu ayaga hadalku u celiyo yidhi asagu hadduu indhoolo yahay afa camyaa waani antumaa alastumaa tubsiraani labadiinuma indhala'dihiin sow dad kuwa wax arka maahidiin marka marna inaad fiirisaan maaha ka xijaabta weeyaan hadalkaas ayuu maaragtay yani nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka indhoolaha indhoolo weeye dartii maaha iyadaa la rabaa inay xijaabato si aysan u fiirin marka xadiidkaasay deliishanayaan bishahwa wa bikayri shahwa nin ajnabi ka ahi haweenta inay eegto lama ogolo weeyaan sababta fiirada marka loo diidaayo waad ogtihiin aragtida labada aayadoodba qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqbudna min absaarihim qabdulbasarka isha oo la laabo ayaa waxaa laga hormariyey xifd lfuruuj ila markii yani la yidhi maaragtay yaqudu min absaarihim baa gadaasheeda la yidhi wayaxfadu furuuja markii la yidhi yaqbudna min absaarihinna baa waxaa la yidhi wayaxfadna furuujahun farjigii xifdintiisii dib baa loo dhigay aragtidii in dadka laga reebo baa la hormariyey sababka waxay leeyihiin waxa weeyaan aragu waa waxaa la yidhahdaa waa sahmun min sihaami ibliisa la yidhahda gamuunada ou ku adeegto oo ku ugaarsado waxaa la yidhahda shaydaanka ou ku adeegto waa aragga weeyaan aragga ayaa ugu hor aragga wixii ou jeclaado oo aragtidaada ay la dhacdo baa qalbiguna raaca qalbigu ku xiran yahay qalbigu ku xiran yahay sidaa darteed bay maaragta waxay yidhaahdaan yani ninkii shaacirkaa wuxuu leeyahay alam tara ana alcayna lilqalbi raa'idu famaa ta'lafu alcaynaani faalqalbu aalifu miyaanad ogayn oodan ka warqabin ana alcayna lilqalbi raa'id waxa hogaamiye qalbiga ishu inay tahay aragtida inay tahay maxaa yeelay famaa ta'lafu alcaynaan labada indhood waxay jeclaadaan oo u dunmaan xaggooda faalqalbu aalifun qalbiguna halkaasuu raaca xaqiiqo wey aragtida ugu horayso waxay kaloo yidhaahdaan yani markii ay zinada laga warramayo asbaabay ku timaado waxa ugu horeeya waa aragtida labadaa qofood ee ajnabiga kale ah shaydaanka markuu ka faa'iidaysanayo horta nadra ugu horaysa fa nadratun aragtibaa ugu horaysa markii labada qofoo is arkaan faibtisaama labadooda waan isku dhoolla caddaynaya ninkii iyo haweentii ka bacdi fa salaamun waan isku salaamaya uma fa kalaamun hadal baa dhex marayo markaa kabacdina fa mawcidun ballan baa la dhiganaya faliqaa saasay leeyihi fanadratun faibtisaamatun fasalaamun fakalaamun famawcidun faliqaau bay dhaha intaasay yidhaahdaan weyaan marka araggu waa sun weeye waxaan uga soo hadalnay aayadii hore ayaan aad uga hadalnay axaadiista ka warramayso marka waxa weeyaan yani aragga waxaa loo hormariyey waa sahmun min sihaami ibliis weeyaan wuxuu ku adeegto wey culammada qaar kale waxay leeyihiin way bannaan tahay hadday haweenka ragga ajnabiga biduun shahwa ayadoon shahwo jirin hadday eegayso fiiriso shahwo la'aan ay u fiirisaa laa bacsa bay leeyihin dhib ma laha maxaa yeelay waxay u daliishanayaan xadiidkii caaisha oo saxiixaynka ku yiilay ayay u daliishanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisii ayaa niman xabashaa yimaadeen markaasay meesha ku ciyaarayeen yani maaragtay sida dad dagaalamaya camal oo tababar samaynaya oo kale ayay ciyaartaasoo kale masjid ku samaynaya nebiga markii ay ciyaarta sameeyeen ay masjidka dhexdiisa ku samaynayeen ayaa caaisha radi allahu canha ayaa arinta inay fiirsatay rabtay markaasay nabiga dhabarkiisa soo istaagtay markaasay xagga luqunta nabiga qoortiisii ayay ka eegaysay nabiguna waa u ogolaaday asagaa soo istaajiye meesha way fiirsanaysa khiyaartiisa u fiirsanaysay markay daashay ayay marka gurigeeda ku laabatay caasho tagtabd caaisha aadan radi allahu canha marka sidaa darteed nimankaa shaawo ma aynan ku eegaynin caaisha niman ciyaaraya oo istuurtuuraya oo warma iyo wax lamid isku ganaya ayay eegaysay sidaa daraaddeed bay marka yani caaisha u fiirisay fiirada mar haddaysa shaawo ku jirin waxa way laa ba'sa bay leeyihiin weyaan macnahaas ayay maaragtay ay culammadu ku fasiraan weyaan marka waqul waxaa tidhahda labada macnaba waa laba saxiixa weeyaan laakiin inay yani sida ay ragga ajaanibta iyo haweenka ay aragga inay uga laabaan la amray baa raggu haweenkana la amray inay aragga ragga ajaanibta ka laabaan wayaxfadna furuujahunna farjigooda ha ilaaliyeen xifd furuuj yani waxa wy waxay ka ilaalinayaan wax alla waxaan xalaal u ahayno idin wixii xaaraam oo dhan ayay ka reebayaan weyaan waxaa macnahaas ku fasirayo yani maaragtay oo odhanaya yaxfadna furuujahunna camaa laa yaxilu lahun waxaan xalaal u ahaynoo idin ayay ka ilaalinayaan waxaa ku fasiraya qataada iyo yani hayruhu aimo fara badan oo mufasiriintii salafka ka mida ayaa ku fasiraysa weyaan muqaatiloo kaleeto wuxuu leeyahay waxay ka xifdinayaan waa zinadii de zinadu waxay ka mid tahay wixii ilaahay oo xarimay ayay soo fasgelaysaa wey laakiin abulcaaliya markuu ka warramaayo abulcaaliya markuu aayaddan ka warramayo wuxuu leeyahay kullu aayatin unzilat fi lqur'aani yudkaru fiiha xifdu lfuruuji fahuwa min azina ila hadihi alaaya isagu saasuu macno kale ku fasiraayo aayad kasto oo qur-aanka dhexdiisa ku jirta oo lagu sheego xib farjiga ilaalintiisa furuujta in la dhowraay oo zinada laga ilaaliyaay waxa weeye fa huwa min azina bule xifd lfuruuj waa hadda aragto zina unbaa laga ilaalinayaa bule ilaa hadihi ilaaya aayaddaan mooye aayaddaan mooye inta kale zinadaa laga ilaalinaya markaasu wuxuu leeyahay ilaa hadihi alaaya anlaa yaraaha axadun tan waxa weeye yani ibdaau alcawra ibdaau ziina ayaa loo jeedaa buu leeyahy aayaddan waxaa weye inaysan dadka u muujinin oo la arkin aragtiday ka ilaalinaysaa saasaa loo jeeda xifd lfuruuj farjigeeda inay ilaaliso aayadaha kale zinada ka hadlaya laakiin tan waxa weeye aragtidiisa ayay ka ilaalinaysaa in ay maaragtay dadku arkaan ajaanibtii ayaa la rabaa in wixii xaraam uu ka yahay ayay furuujta ka ilaalinaysaa buu odhanaya marka aayadda labada macnaba waa kulminba karta aragtida hadiiba la ilaaliyo zinana min baabi lwla w waa kasii fog tahay w marka wax alla wuxuusan ilaahay u xalaalayn oo dhan ayaa laga xarimaya macnahaasaan maaragtay yani aan ku wadaynaa weyaan inay caam tahay weyaan walaa yubdiina ziinatahunna quruxdoodii yaysan muujinin ilaa maa dahara minha wixii muuqday mooye ziinadoodii yaysan banaanka soo dhigin oo dadkii aan maxaarimta ahayn yaysan banaanka u soo dhigin ilaa wixii muuqday mooye marka ilaa maa dahara minhaa culammadu way isku khilaafaan maxaa loo jeedaa macaani badanay sheegaan macaani fara badan ayay ku sheegaan wixii muuqday mooye inta kale yaysan dadka ziinadii tusin baa lii cabdullahi bn mascuud oo kale wuxuu leeyahay ilaa maa dahara minha waxaa loo jeedaa wa arridaau wa hiyaabu go-a weyn oo ay gabadhu hagoogan tahay iyo dharkeeda kore korka ah taasa ilaa maa dahara minha la yidhahda dharkeeda xijaabkeeday qabtaa waa ziino wey dharkeedii ziinadaa kore way muuqanaysaa mar kastaba qofka dharka uu qabaahi waa muuqan macnahaasaa loo jeedaa buu leeyahay weyan cabdullahi bin cabbaas isagu wuxuu leeyahay ziinada waxaa loo jeedaa oo ilaa maa dahara minhaada waxaa loo jeedaa waa alwajhu waalkafaari waxa muuqday waa wejiga iyo labada calaacalood oo gabadho ay banaysan karta buu leeyahay labadaas ayaa jirta buu leeyahay marka alwajhu waalkafaar ayaa ilaa maa dahara minhaa noqonayso way muuqanayaan sidaas darteed ba marka wejigeedii banayni gacmahan hadday banaysataa aysan dhib lahayn oo n kafka loo jeedo intaas maarata hanta farood iyo calacasha ay ku yaallaan weyaan hadalka cabdullaahi bni cabbaas waxay yani xoojinayo oo shaahid u ah xadiidkii caaisha oo abu daauud iyo kayruhuba uu warinayo caaisha waxay leedahay ana asmaaa binta abi bakrin dakalat cala nabiyi sal allahu alayh ali wasalam wa calayha iyaabu riqaaq asmaa binta abi bakr ayaa nebiga usoo gashay waa caaisha walaasheed wey yaa nebiga usoo gashay ayadoo dhar khafiifa wadato ayay u timid markay u timid fa acrada canha nabigu waa ka jeestay salawaatu llahi wasalaamu calayh wuu ka jeestay maadaama dhar khafiifa ay wadatay markaasuu nabigu kula hadlo wuxuu yidhi yaa asmaau ina almar'ata idaa balagat almaxiida lam yaslux an yuraa minha ila hada waashaara ilaa wajhihi wakafay wuxuu leeyahay asmaaye gabadhu markay qaangaarto oo xaydka uu ku dhacaayo oo qaangaar ay noqotaa ma habboona in laga arka jirkeeda ilaa wejiga iyo labadaa calaacalood mooye wax kale in laga arkaahi ma jirta buu leeyahy labadaa unbaa la ogolyahay in laga arko inta kale inay qarisa baa la rabaa marka adna dhar khafiifaa qabtaaye dhar adag qaado wey marka xadiidkaas ayuu maaragtay shaahid u ahoo cabdulahi bn cabaas ra'yigiisii ayidaya wy isku soo duuduub ziinada ziinada ilaa maa dahara minha marka la leeyahay ziinada culammada labay u qaybiyaan ziina daahira iyo ziina baatina la yidhaahdo ziino muuqato oo bannaanka taallo iyo ziino qarsoon qurux qarsoon labadaasay u qaybiyaan yani ziinada daahirkaahi waxaa weeyaan waa midda ay dad cid walba arki karto xataa ajaanibta ay arkayso oo waxay ku sheegaan wa aldaahiru min asiyaad dharka meeshiisa kore yani dharkaa kore aad qabto cid walba way arki markaad dhar qabto dharkaa kore ayaa loo jeeda ziina daahira la yidhahda ziinada baatinada ahna waxay yidhaahdaan waxa weye waa ziinada aan loo ogolayn cid kaloo ajnabi inay aragta aan loo ogolayn ilaa maxaarimteeda mooye dadka maxaarimta ah yani dadkeeda ama ninkeeda ama dadka maxaarimta oo nikaaxa uusan u qabanaynin dadkaa mooye cid kale inay aragta aan loo ogolayn sida maalan jijimaha ay gacanta gashatoo kale khalkhaalka bahalka yidhaahda ee dahabka ay lugaha ku xirtaan oo kale yani maaragtay silsiladaha iyo katiinadaha iyo kuulaha ay qabaan oo qoorta ay ku xirtaan dhegadhegaha ay maaragtay dahabka ku samaystaan waxyaalahaas oo kaleeto dadka waxaa loo ogol yahay maxaarimta oo keliya ajaanibta looma ogola dadka ajnabiga looma ogola marka ziinadaasna waa ziina baatina la yidhaahdaa weyaan marka ilaa maa dahara mar haddii ziinadii daahir iyo baatin loo qaybiyey midda daahirkaa wey waxa muuqdo oo cid walba ay arki karto laakiin tan baatinkaahi marna inay muujiyaan looma ogolo weyaan hadalkaasna cabdulahi bn mascuud radi allahu canhu ayaa laga wariya hadaladiisa oo ka mid aha ohan jiray aziinatu ziinataani buu dhihi jiray faziinatu laa yaraaha ila zawju kalkhaatami wasiwaari wlkuxli waziinatun yaraaha alajaanibu wahiya aahiru min asiyaabi buu dhihi jiray hadalkaas ayuu cabdulahi bn mascuudna ayuu ohan jiray ziinadu labay u kaybsantaa buu yidhi quruxda labay u kaybsantaa mid muuqato iyo mid qarsoon wey ziino aysan arkaynin midda qarsooni ilaa ninka mooye xaaski yani haweentaa ninka qaba mooye cid kale aan loo ogolayn inay aragto waa iyo dadkii maxaarimta ahaayo kale w raacsan weyaan sida kaatumka iyo jijimaha iyo indhakuusha ay marsata iyo wixii lamid ah iyo ziino cid walbaba ay arki karta oo adaahiru min asiyaaba macnahaas ayuu maaragta wuxuu ku fasiraa cabdullahi mascuud ayaa laga wariyaa wy sidaa darteed ba wuxuu leeyahay sheh maxamed alamin ashinqiiti raximah llah wuxuu leeyahy labadaa qowl markuu qaaday uu soo qaadaba wuxuu leeyahay adharu lqowlayni almadkuurayni cindii قول ابن, مس... قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية يعني حوليه لبدا قول أو زينة الغفة معناه إلا ما ظهر منها الوجه والكفان عبد الله بن عباس كفسرين يعني إلا إلى الظاهر من الثيابنا عبد الله مسعود يعني أي مكلا كفسرين لبدا قول أنا أستيد منك آد أمو قضاهي وحوى يبوي حضرك عبد الله مسعود وكفسرين زينة ظاهرة إن لوجهده يعني الظاهر من الثياب إن لوجهده محايا لوحوى يبوي ووحى أركتيده مركي إلا فيري زينة إلا ما ظهر منها مركي لليه مركي إلا فيريا aynan ka dhalanaynin haweenta badankeedii qayb kamida in la arka usan ka dhalanaynin marka jirka meeshiisa kore haddii la arko yani dharkii kore waxaan ujeedaa dharkii kore haddii la arkaayo ka dhalan mayso in haweenka haweenka jirkeedii la arko kama dhalanayso laakiin alwajh walkafaan jirkeedii qayb kamida baa gabadhii la arkay wariyaan marka saasuu saasuu ujeedaa wey macnahaas ayuu rajaxayaa wey ولا يبدين يينا موجين هوانكي زينتهن قروح دودي إلا ما ظهر وحي مغضي مويه منها أو زينة دي كمدة قروح دي كمدة مويه وليضربنا هكود جيين بخمورهن خمار يدودي أو هقوفتي لوجيدو على جيوبهن جابياشو دي دشودة حصارين هكود جيين ويه مركز ضربك حكا وحلوجه وليضربنا الضرب وحال إلى الإلصاق بالإله وكل الجن إنه مدجي مرضي دش لكرسار مركة يعني ما جدك لكرسار أي لوجه ذوي يعني خمرتنا وجمع خماري خمار أي خمر له جمعية خمر باله جمعية خمار وحال إلى ما تغطي به المرأة رأسها وحا أي جواب مدح كددته oo ilaa halkaa luquntii soo gaarayo bakimaar la yidhaahdaa juyuubkana calaa juyuubihina buu yidhi allah uu leeyahay waa jamcu jaydin jayd baa laidhaha jeeb waxaa loo yaqaanaa yani hadda jeeb waxaan umaqaana waxaan alaabta aan ku ridano jawaabka dharka laga sameeyo ayaa la yidhaahdaa laakiin jeeb marka luqada carabiga la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa mawdicu lqaci min addirci waalqamiisi meesha qamiiska laga gooyo oo luqunta la gashto ama diraca intay haweenku gashato ay luqunta kore ka goysay furan ayaa la yidhaahdaa jeebka halkaasaa loo yaqaana madaxa laga soo geliyo ee furan baa loo jeedaa weya marka allah wuxuu leeyahay ha ku dhajiyeen haweenkii khimaaradoodii khimaarkii madaxa ay soo saarayeen ha ku dhajiyeen yani maaragtay jeebkoodii ha geliyeen halka ha saareen si ay dhuuntii u qarsoonto xabadkii ugu qarsoomo darteed ha sameeyeen maxaa yeelay mufasiriintu waxay leeyihiin haweenkii jaahiliga ahaa oo jaahiliyaadka ahaayee waktigii jaahiligii joogay ayaa waxay ahaayeen khimaarka markay madaxa soo surtaan ayay labadiisa meel gadaal bay u ridi jireen gadaal ayay ka tuuri jireen meeshii la rabay inay inta ku waxayaana runta ay qariso yay gadaal u tuuri jireen si ay luqunteedii iyo meeshii maaragtay katiinadii iyo kuushii ay fuulayso xabadkoodii iyo luquntii ay u muuqato daraaddeed bay sidaa u yeeli jireen marka allah sidaas u amray in la dado oo la asturo darteed baana sidaa loo yeelay wey caaisha radi allahu canha waxay leedahay sida imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinayo can caaisha radi allahu canha waxay leedahay yarxamu allahu nisaء almuhaajiraati اlأwal لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به خيليه جلسي آياتها مركي سودك وليضربن بخمرهن على جيوبهن الله أم حريصته هوانكي مهاجراتك أها أهوه الرئي dadka ugu horeeyay hijrada la yimid soo hijrooda nabiga u soo hijrooday ilaahay kuwaas ha u naxariisto aayaddaa markay soo degtay go-yaashoodii bay inta jeexeen bay khimaar ka dhigteen luqumahoodii iyo calooshoo xabadkoodii ku dadeen saasay odhanaysa riwaayo kaleeto caaisha ay leedahay isla fii saxiix albukhaari ku sugan waxay leedahay lamaa nazalat hadihi alaaya waliyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina aayaddaa markay soo degtay akhadna uzurahunna fashaqaqnahaa min qibali alxawaashi fakhtamarna biha markii aayadda ay soo degtay ayay waxay qaateen yani maaragtay guntiinooyinkoodiiba inta jeexjeexeen ayay maaragtay waxay ka dhigteen kimaar bay ka dhigteen oo luquntii iyo calooshii can xabadkiisa u degmo ayay darteed sidaa u yeeleen buu odhanaya marka walyadribna ha yeeleen oo ha ku dhejiyeen bikhumurihinna khimaaryadoodii oo hagoogtii ihi madaxa xaggiisa laga soo surayay calaa junuubihinna yani meeshoodii sarraysay jeebabkii meeshii sarrayso madaxa laga soo gelinaya ha ku dhajiyeen si luquntii iyo u qarsoonta xabadka ugu qarsoomo weeyaan walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdoodii yaysan muujinin hadda marka intii yani ziinadoodii yaysan muujinino ajaanibtii yaysan u muujinin wey wixii marka ajaanibta ka soo haro oo maarata maxaarimteedii ayaa laga hadlaya ilaa libucuulatihim ninkii baa loo hormariyey nimankooda mooye de ninkaas waxa way xataa cawradeedu leeyahay cawradeeda aragtideedu buu leeyahay mar haduuba nin u yahay weeyaan aw aabaa'ihinna ama aabbayaashood mooye aabbaha ku dhalayna yani waxa weeyaan yani waxa loo diidaya inta zawjka ka soo hartay zawjka wixii ka soo haray maa bayna sura warukba inay arkaan looma ogola cawrada inay arkaan lama ogola yani naasaha iyo yani asura warukba iyo jilibka iyo xudunta inta u dhexleh inay arkaan lama ogola ninka unbaa iska leh inta kale male amaa yani maaragtay dhagadhegihii iyo yani jijimihii iyo maxaa la yidhaahdaa katiinadihii luqunta lagu xiranayay iyo kulli way arki karaan maadaama ay maxaarimku yihiin waa loo ogol yahay wy aw aabaa'ihinna aabbayaashood mooye aw aabaa'i bucuulatihinna nimankooda ayaga qabaa aabbayaashood mooye waa sodogoodii weyaan sodogii wey aw abnaa'ihinna wiilashii ayagu ay dhaleen inamadii ay dhaleen caruurta waa ayagaaba dhale hade waa waa maarata waa maxaarimtoodii wey aw abnaa'i bucuulatihinna nimankooda wiilashii kaleo ay dhaleenoo inamadii kaleoo naagaha kale ay usoo dhaleen haween kale usoo dhaleen ayagana kama xijaabanayn leanna waa waxaa la yidhaha eedada la yidhaahdo ama aayada la yidhaahdo weeyaan waa waa waalidkiis weeyaan waa maxaarimkiisu ka mid yahay aw ikhwaanihinna walaalahoodii ragga ahaa aw banii ikhwaanihinna walaalahooda ragga ihi wiilashii ay dhaleen waa wiilashii eedooyinka ay u yihiin maxaarimtii bay ka mid yihiin aw banii akhawaatihinna walaalahoodii dumar ka ahaa inamadoodii mooye wiilashoodii mooye yani cid kaleeto iyaysan ziinadii u muujini wey aw nisaa'ihinna haweenkoodii mooye yani nisaa'ihinna waxay leeyihiin culammada idaafadan nisaa'ihinna haweenkiiba ayaga loo ibaateeyo loo tiiriye xaggooda waxay tusinaysaa ikhtisaaska idaafadan tusinaysaa haween khaaska in loo jeedo aw nisaa'ihinna markii la yidhi waa haween khaas haweenka khaaskahi waa kuwe waa nisaau lmuslimaat weeyaan saasay culamada qaar leeyihin haweenka muslimaadka mooye haween kaafiraad ah yayna ziinadooda marna u muujinayn marba hadday kaafiro tahay marna cawradeed inay tustaan yani diinadeeda iyo quruxdeeda inay tustaan lama ogola marka arintaas marka waxay leeyihiin culummadu waxa weeyaan yani laba ra'yi bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin haweentu marba hadday kaafiro tahay ziinadeeda qofka muslimadda ma tusayso waa muslimad keliya waxay tusayso sababtana sababta loo diidayo waxay leeyihiin waxaa dhacayso sida xadiiskii nabigaba uu tilmaamay inay haweentan kaafirada ihi gabadha muslimada markay aragto inay inta sifayso ay tilmaamto qaabkeedu sida uu yahay markay aragto ay markaa nimankii kufaarta ahaa iyo raggoodii kale ay uga sheekayso gabadhii sida ayagu arkayoo kaleeto ah sidaysan arrinta u dhicin waa inaysan bacawradeeda marna tusinayleyi waxaa tusinaya arrintaas inay xaraam tahay xadiidka cabdullahi bn mascuud oo saxiixaynka ku jiray ayaa tusinaya weya wuxuu leeyahay yani nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laa tubaashiru lmar'atu lmar'a tancutuhaa lizawjiha kaanahu yanduru ilayha yani haweenta iyaysan haween kale mubaashara la samayn mubaasharada macnaheedu waxa waaye yani go' keliya iyaysan wada huwanin oo aysan taas hal go' keliya iyagoo qaaqaawan yaynan huwanin oo aysan markaa haweenta inta jidkeeda isan kala aragto ama muslimaad ha noqoto ama kaafiraad ha noqoto marna lama ogola sida raggaba aan loo ogolayn raggu inay laba ninoo qaaqaawan halgo keliya wada huwadaan lama ogola sidoo kale dumarkuna inay halgo wada huwadaan ayana lama ogolo wey oo markaa ay dhacda buu yidhi inay tancutuhaa lizawjiha kaanahu yandur ilayh haweenka ay ninkeedii u sheegto tira wallaahi heblo saa ay saas u eg tahay saasay taa ay sifayso oy tilmaamto saysan u dhicin walidaalika cumar bn khaaab radi allahu canhu wuxuu u qoray waagu amiirulmuminiinka ahaa abu cubayda camr bn jaraax ayuu wuxuu u qoray risaala oo wakiil uga ahaa qaaliinta mid kamida wakiil uga ahaa ayuu u diray markaasu wuxuu ku yidhi fainahu balaganii ana nisaءa min nisaءi lmuslimaati yadkulna alxamaamaati maca nisaai ahli shirk waxay soo gaaray buu yidhi haweenka muslimaadka ahaa inay haween mushrikaad ah xamaamka ay la galaan xamaamaadka waxaa la dhihi jiray meelaha yani hiidka oho dhididka iyo qofka markuu rabo qabowgiibu iska saaro oo kale ou galo oo maaragtay yani xamaamaa la yidhaahdaa oo dadka isla wada galaan saasoo kalea la yidhahdaa meel kulul wey kaasoo kale laisku kululeeyo oo lagu qubaysto hadhow laga qubaysto xamaamkaas inay haweenka isla galaan muslimaadka iyo mushrikiin mushrikaadkii ayaa isoo gaarsiin markaasuu wuxuu yidhi fainahu laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri an tandura cawrataha ila ahlu millatiha haween allah iyo yowm alaakhira rumaysan marna wuxuu leeyahay xalaal uma aha umana banaana in cawradeedu ay arka iyo ziinadeeda ilaa dadka diintooda ahlu millatiha mooye dadka ku diinka ah oo islaamka laah muslimiinta laah mooye cid kale looma ogola buu leeyahay wey marka ow nisaa'ihina culummada sida cumar oo kale uu maaragtay uu ka fahmayo waxaa loo jeeda waa nisaau lmuslimaat haweenka muslimaadka ama kufaartu waa maya bay leeyihin walidalika mujaahid baa ka mid ah oo maarata mufasiriinta salafka ka mid ah ow nisaa'ihina wuxuu dhihi jiray nisaauhuna almuslimaatu buu dhihi jiray haweenkooda waa gabdhaha muslimaadka laysa almushrikaatu min nisaa'ihina haweenka kufaarta ihi kamid ma aha haweenkoodii ma ahan buu leeyahy haweenkoodii ma ahan buu ohan jiray yani maaragtay maxaa la yidhaahdaa mujaahid baa dhihi jiray macnahaasna cabdullahi bn cabaas iyo kayruhu min asalaf ayaa ayagana ku wada fasiri jira macnaha labaad ee culammadu ku fasiraan waxa weye ow nisaa'ihina waxaa loo jeeda haweenkooda oo dhan baa loo jeedaa bay leeyihin haweenoo idin sawaun kaanat mushrika aw muslima waxay doona ha noqoto naag diniyada ha noqoto oo ahlkitaabiyada mushrikad ha noqoto yani muslimad ha noqoto marba hadday dumar tahay laa ba'sa bay leeyihiin inay fiiriso maadaama isku jinsi yihiin wax shidaa male bay odhanayaan marka ow nisaa'ihina haweenkooda mooye labadaa macno ayay culammadu ku fasiraan aw maa malakat aymaanuhunna ama kuwii yani addoommada ahaayoo gacantoodu ay milkisay mooye cid kale yaysan yani diinadoodii aysan u muujinin weyaan marka ow maa malakat aymaanuhunna markaad tidhaahdo addoon markaad tidhaahdo waxaa soo hoosgelaya wuxuu kulminaya raggii iyo dumarkii farqi kale ma leh marka ow maa malakat aymaanuhuna aayaddu iska ilaaqday waa mutlaq way waa la caam yeelay marka waxaa soo gelaya ama nin ha noqdo ama naag ha noqdee addoonba mar hadduu yahay alcabiid waalimaan labadaba waa soo gelaysaa weeyaan saasay leeyihin waana ra'yiga ay akaru lculamaai ay qabaan waxa weeye marba hadduu haweentaan addoon ay ayadu leedahay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee addoonba uu yahay waxay leeyihin waa mataacdii oo kale w xoolo adiga aa leedaha oo kale wey xoolo aa leedaha oo kale wey rag iyo dumar wuxuu doonaba ha noqdo yani diinadeeda way u muujinaysaa xataa ninka oo addoonka ahi saasay macnahaas ku tageen waxayna u daliishanaya xadiiska abu daawuud oo can anasin radi allahu canhu oo uu nabiga ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam anas wuxuu leeyahay ana nabiya sal allahu calayh wasalam ataa faatimata bicabdin qad wahabahu laha faatima bintu rasuuli llaahi ayuu nebigu addoon u keenay oo u hibeeyey addoon ou siiyey ayuu u keenayoo khaadim inuu u noqdo u shaqeeyo ayuu u keenay yani wuxuu leeyahay anas ibnu malik ayaa wuxuu leeyahay oo xadiidka warinaya wacalaa faatimata sawbun idaa qannacat bihi ra'saha lm yblغ rijlayha wإida afat bihi rijlayha lam yblغ ra'saha markii nebiga iyo ninkaan wada socday addoonka guriga faatima ay ugu soo galeen faatima bintu rasuuli illaahi waxay haysatay maraday haysatay buu leeyahy maradaas haddii madaxa ay ku dado lugaheedii baa muuqanay halkaa go-day qabtaa yani inta kale lugihii baa muuqanay hadday qaybta hoose dadata iyo lugaheedana madaxii intii koreba muuqanay markii ay marka sidaa marna madaxa kor u qaad mar hoos u dhigtay ay ku hayso oo nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam falama ra'aaha nabiyu sala allahu calayhi wasalam ma talqa dhibka ay la kulmayso marna madaxii gaarsiin marna lugihii gaarsiida ay ku hayso markuu arkay ayuu qaala nabigu wuxuu ku yidhi innahu laysa calayki ba's wax shidaa kuma saarna buu leeyi inamaa huwa abuuki wa hulaamuki wa aabbaha iyo addoonkaagii way shida malehe waxba marada meel un iskaga xidho yani saas ujeeda meel iskaga xidho macno male waa addoonkaadii iyo aabbaha wey oo nebiga gabadhiisii wey markaas xadiidkaas ayay u deliishanayaan akar alculamaa waxay leeyihiin addoonba ama rag ha noqda ama dumar ha noqde inay ziinadeeda u muujisaa waa bannaan tahay bay leeyihin culammada yani maaragtay qayb kaloo ka mida sida saciid ibnu musayib oo sayid ataabiciin la yidhaahdo iyo imaamu axmed ibnu xambal uu rajaxayo kayrkiisna ay rajaxayaan waxay leeyihiin aayaddan ow maa malakat aymaanuhunada waxaa loo jeedaa waa alimaau faqr ee alcabiidu kuma jiraan ragga ma aha waa haweenka ee addoommada aha loo jeedaa bay leeyihin ow maa malakat aymaanuhuna haweenkaas basaa loo jeedaa raggu ma soo gelay marka labada ra'yiba yani culummada way yidhaahdaan laakiin waxa nusuusta wataa waxa weeyaan waa xadiidkaas aad arkaysaan marba hadduu xoolo oo kalebu qofka u yaho addoonkaas waxa weeye wuxuu ka mid noqonaya dadkii maaragtay maxaariibta oo kale ayuu la mid yahay marka dhib ma laha kama ziinadeeda kama kama qarinayso weyaan markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aw ittaabiciina hayri uliirbati min arijaali aw ittaabiciina kuwa raaco oo ragga iska dabagalo kuwaasoo ayri uliirbati wax dan ah iyo xaaje ay leeyihiin kuwa usaaxiiba dan ay leeyihiin kuwa usaaxiiba aysan ahayn oo min arijaali ragga ka mida kuwaasna ziinadoodii yani kama qarinayaan rag waa ajaanib wey laakiin dad xaajada iyo dan leh midna ma aha marka waa kuwe maxaa loo jeedaa ataabiciinada maxaa loo jeedaa alirba waxaa la yidhaahdaa waa alxaaja wey waxaa lagu jamciya aaraabaa lagu jamciya waxaa la yidhahda dadka horta noocaana waxay yidhaahdaan waa dadka aan hami kala lahayn wax danuy leeyihiin aanan jirin ilaa cunto mooye cunno inay cunaan mooye shahwe iyo midna dumar iyo aan dan kale ka lahayn sida dadka markii meel dad laga marti qaadoo kale ama maaragtay waxun jiraan dad ka soo dabagalo oon loo yeerin sooma jiro iska raaca dadka baa jiro ama dufayli ha la yidhaahdo ama dayfana ha la yidhaahdo yani maaragtay dadku iska dabagala isagoon loo yeeranin oo dadka iska raaca si cunnada usoo codo marka markas kale u leeyahay ma jiro cunnadaas unbaa hamigiisu yahay macnahaas way ku fasiraan weyaan marka yani laa xaajata lahum fi nisa dumarka wax xaajaahay ka leeyihiin lama arko waxaa kaloo la yidhaahdaa cabdulaahi bn cabaas oo kale wuxuu ku fasirayaa wuxuu leeyahay yani kuwan taabiciinta ataabici waxaa loo jeedaa almuafal aw alciniin aladi laa shahwata lahu buu leeyahy qofka muafalka la yidhahda muafal waxaa la yidhahdaa man laa fitnata lahu qofka aan fadinka ahayn caqliga la dhugta lahayn qofka caqligiisa naaqiska yahay iyo qofka ciniinka la yidhaahdo oo aan shahwada lahayn oo wax dakaro u kacayo usan jirin alaab u kacayso hadduu dumar rabto aanan jirin kaasaa la yidhahdaa bay leeyihin cabdullahi bin cabaas kaasoo kale uu ku fasiraya mujaahidoo kale wuxuu leeyahy waxaa loo jeeda waa alablah ablah waa isla kii oo kale waay man dacufa caqluhu wahalabat calayhi alghaflatu baa la yidhahdaa qofka caqligiisa oo daciifka yahay oo hafladu ay ka qaalib tahay oo waxba kala ogeyn kaasoo kale ragga iska soo raaco oo guriga iska soo galay oo cunno soo doontay wax shidaa mala hileeyin kaasoo kalea loo jeeda cikrima wuxuu ku fasirayaa tilmiid ibni cabbaas wuxuu ku fasirayaa mawla ibni cabbaas wuxuu ku fasiraa uu leeyahay yani aw ittaabiciina hayri ulilirbati min arijaali waxaa loo jeedaa almukanas qofka mukanaska la yidhahdo wey mukanas waxaa la yidhahdaa markii la tacriifiyo man tushbihu khuluquhu annisaa fii xarakaatihi wa kalaamihi qofka haweenka rag waxaa jiro oo nimunaageysan dhahna anaga dadka ay yidhahdaan yani nimunaagna waa la yidhi saas oo kale wey qofka ay akhlaaqdiisa dhaqanka habka u soconayo dumarka oo kale iyo say u socdaan oo kale iyo u soconayo hadalka dumarkaoo jilicsan oo kale ku hadlo kaasoo kalea mukanas la yidhaahda yani mukanasaa la yidhahda marka waa namuunaagay dhahay taasoo kale wey maaha labeebshaha ma ah ka labeebka la yidhaahda maaha oo oo dakarka iyo khumsaa la yidhaha kaas yani maaragtay ama uu raggii alaabtoodii iyo dumarka alaabtiisii ilaahay u abuuray kaasoo kale khumsaa la yidhaha laakiin kan mukhanasaa la yidhaha wuu iska dhigaya naag naag buu iska dhigaa sidai naagaha u laafiyoodaan buu u laafiyoonay siday naaguhu u hadlaan buu u hadlay dhaqanka dumarka oo kale buu samaysanaya kaasoo kale mukhanaska ayaa loo jeedaa ayay leeyihiin waxa weeye xadiid waxaa jiro saxiixaynka ku jiro oo umu salama radi allahu canha ay nebiga ka warinayso umu salama oo walaalkeed cabdullaahi bni abi umaya oo la joogo ayaa nebigu u soo galay walaalkeedaa la joogo nin mukhanas ahna waa ag fadhiya nin naagaha kala sheekaysto dumarkan ku dhex jiro oo mukhanaska ah baa gabadha ag fadhiya haweentii nebigu ag fadhiya wuu usoo galay markuu usoo galay baa kii mukhanaska ahaa ayaa wuxuu la hadlayaa cabdulaahi bni abi umaya oo umu salama walaalkeeda ayuu u sheekaynaya maadaama daaif in lagu duulo la rabo halkaa in lagu duulo la doonayo ayuu u sheekaynaya markaasu wuxuu leeyahay yaa cabdallaahi bni abi umaya in fataxa allahu calaykum daa'ifa hadan facalayka bidmati khaylaan fainaha tuqbilu biarbacin watudbiru biamaani yani ninka mukamidkaa dadka waxay u haystaan inaan waxbaba shaawo iyo waxba kala lahayn oo ebera laakiin ninkaan nin wax fahmaayo wey ninkiiba u sheekeynaya nabigaa marka maqlay calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa wuxuu yidhi cabdullaahiow berrito haddii ilaahay daa'if markaad tagtaan aad ku guulaysataan oo idinka adkaataan ninka khaylaan la yidhaahdo khaylaan ibnu salama ibnu mucasab weeyaan asaqafi ninkaas gabadhiisa buu yidhi gabadhiisa raadso gabadhaas keliya maar dadka aad soo qafaalanayso kadhig markaasuu gabadhii sifeeyuu yidhi fainaha tuqbilu biarbacin wa tudbiru biamaani gabadhu markay soo kaasoo hor jeeda buu yidhi waxay kugu soo qaadinaysaa afar shay markay kaa jeesatana sideed shay ay kaala sii jeesanaysaa kula maxay tahay markay kusoo qaadisho maxaa loo jeedaa macaanida ku fasiraan waxaa ka mid ah yani haweenku markay xoogaa buuran tahay waxaa laablaabiyay leedahay caloosha waa duuduubmaysaa marka afar duub bay caloosha ku leedahay kulaha soo u sheegayo markay kaa soo horjeedo afar duub bay leedahay laakiin markay sii jeesato sideed duub bay leedahay afarna intay ka muuqan afarta kalena xaggay ka muuqanaysaa bu labada dhinac ayay ka muuqanaysaa nabiga markuu maqlay calayhi salaatu wasalaam ayuu umu salama la hadlo wuxuu ku yidhi laa yadkulanna haada calayka buu yuusan kan kuu soo gelin balaaye waa nin dumarka kala yaqaana yuusan mar dambe mukhanasa laga dhigin cayr buu yidhi gurigaada yuusan soo gelin marka culammada marna kanoo kale way ku sheegaan laakiin hadduu mukhanaska wax fahmaayo looma ogolo waa la cayrinaya haweenka inay diinadooda tusaan ma ah anna kanoo kale aad wax u fahmaya marka kuma jira bay leeyihin aw aifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati nisaa aw amase aifli ay alafaali caruurtii ilmihii yaryara aladiina ilmihii lam yadharuu aanan daalacanaynin oon kala aqoonin calaa cawraati nisaa haweenka cawradooda aanan daalacan karin oon garanaynin kuwaas ayagana yani maarata diinadooda ka qarin maayaan marka aw ifli hadda lafdiga mufrad buu og yahay laakiin bimacna alafaala loo jeedaa maxaa yeele waxaa la yidhahda waa jamac oo jinsi ah yuطlaqu cala almufradi wاlmusanna wاljamc saddexdaba ifliga afaal waa loo jeedi karaa iflaani waa dhihi karta iyadoo ay tahay aifl waa loo isticmaalaa inuu jamac yahayna waxaa kutusinaayo bidilaalat اlwaصfi aladiinada ismiga mawsuul oo jamaca ayaa lagu sifeeyey marka afaal in loo jeedo oo jamac ay yihiin ayay kutusaysaa weeyaan maxaa loo jeedaa lam yadharuu calaa cawraati nisa haweenka aanan cawradoodii daalacanaynin maxaa loo jeedaa laba macnaba culammadu way ku fasiraan macnaha koobaad waa kii hadda aan marnayo yani waxaa loo jeedaa alظuhuuru aliطilaaca la yidhaahdo yani ma kala garanayo ilmaha haweenta hadday isku qaawiso yani maaragtay waxa ay tahay jirkeeda ay muujiso cawradaan iyo waxay kale tahay ma garanayo ilmihii ma yaqaano marka waa ilmo islamiyo caruur yar wey aan waxba kala garanaynin marka kaasoo kale cawradeedii diinadeedii ka qarin mayso waa ilmo yar wey macnahaas yani waxa weeyaan culumadii salafka qayb kamida ayaa ku fasirta weeyaan macnaha labaad waxaa loo jeedaa iilaacan waxaa loo jeedaa waa bimacna alhalaba waalkashfu canha liljimaac yani aanan ka qaalib noqon karin in la yidhaahdo aw ifli ilmihii aladiina afhaashii caruurta yaryaraayo lam yadharuu aanan ka qaalib noqon karaynin calaa cawraati nisa haweenka cawradooda liljimaaci aanan uga qaalib noqon karaynin wy jimaac aysan ugu tagaan iyo wasi aynan samayn karaynin ayaa la yidhaahdaa wy markay dee waa ilmaha aanan weli xadulbuluuq aanan gaarin ayaa loo jeeda laakiin culimmadu waxay leeyihiin marba haddii ilmuhu muraaxiq ou yahay oo haweenta meelaheeda maxaasinteeda iyo meelaheeda yani wan wanaagsan ou kala garan karo xataa inay diinadooda u muujisa maaha marba hadduu muraaxiq yahay waa ka adkiranaysaa weyaan nin wax kala fahmi karo wey muraaxiqiinta dee zamankeenaan jooga iyadoo dhowr iyo toban jirayba ciyaalku yararkaa ay ay wax badan wax badan fahmayaan wax badan bay fahmayaan dhowr iyo toban iyagoo jiro qaan gaarin bay wax badan fahmi karaan walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yubqiina min ziinatihina walaa yadribna yaynan ku dhufanin haweenkii biarjulihina lugahooda yani alarda yaynan ku dhufanin dhulka yaynan ku dhufanin maxayna ugu dhufanayaan liyuclama in la ogaada darteed yaysan ugu dhufanin maa yubqiina waxay qarinayaan oo min ziinatihina quruxdoodii ah waxa ay qarinayaan oo quruxda ah in la ogaado daraaddeed yaynan ugu dhufanin yani maaragtay lugahoodi yaysan dalka ku dhufanin aayaddaa waxay leeyihi sababta ay ku soo degtay waxa weeye haweentii waktigii jaahili jaahiligii joogtay ee jaahiliyadda ihi waxay ahayd markay jidka marayso khalkhaal baha la yidhaha soo xihan jiray khalkhaalkana kubkaa lagu xirtaa lugaha ayaa lagu xirtaa haddaba waa silsiladaha way ku xirtaan dumarka lugta korkeeday ku xirtaan marka haddii uu marka mid shanqarayo iyo midaan shanqarayo inuu leeyahay mid markay socotaba iska shanqarayo wataba shababax shababax oranayo kaa waa waa baab gooriy kuwa marka midka saamidkaa wato oo aan shanqaraynin shanqar aan lahayn bay inta soo xirtaan markay ragga agtooda marayaan ayay lugta dhulka ku dhufanayaan aad buu dhulka ugu xajinaya si yani shanqartiisa iyo dhawaaqiisa ay u maqlaan raggi markay maqlaan dabadeedna la yidhaahdo wallahi qoftan waaba idin yeeraysaaba ninkii owley ninkii yani maaragtay fitnada fitnaysnaa oo zinadii macaasida rabay haweentan waxay dhulka ugu dhufanayso aday kuu yeeraysaa marka uu dabagalo dabadeedna ay fitna dhacdo iyo zino iyo wax lamida ay dhacdo taas ayaa la diidaya walaa yadribna yaynan ku dhufanin biarjulihina lugahooda yaysan dhulka alarda ku dhufanin liyuclama in la ogaado darteed yaysan ugu dhufanin maa yubtiina waxa ay qarinayaan min ziinatihina quruxdoodii ah oo khalkhaalkii lugta ugu xirnaa si aysan marka fitno aynan u dhicin weyo watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuun watuubuu laabta ila allahi ilaahay u noqdo jamiican dhammaantiin idinkoo ah ilaahay u noqdo ayuha almu'minuuna dadkii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala oo waxaad ka soo laabataan dembi kasta kulligii ka toobakeena marka tawbadaasi amarka watuubu ila allahi jamiican waa waajib wey waa alamru lilwujuuba wax saarif uu ka jeedinayo ma jiro walidaalika culammadu waxay yidhahdeen takhiiru tawba hadduu qofka dembi inta ku dhaco tawbada uu dib u dhigaa ayada lafteeda taxtaaju ilaa tawba takhiirka laftiisaaba dembi ah inuu dib u dhigo tawbada ayaaba dembi ah ayadaana marka u baahan in laga tawbo keenaba u baahan marka qofka inuu tawbada dedejiyo ayaa la rabaa dembi markuu qofku ka dhaco inuu ilaahay u noqdo subxaana wa tacaala laanna waqti uu dhiman doono ma oga waqti uu dhiman doono ma garanayo marka ilahay inuu u degdego taasaana la amraya watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun maxaa marka u tooba keenaysa lacallakum tuflixuuna lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan oo adduun iyo aakharaba falaax aad heshaan ayaa la arkaa ood ku liibaantaan baa la arkaayo ilahay u noqdo lacallada marka in badan oo soo sheegnay lacalla oo qur'aanka ku timaado laba macno un bay leedahay laba macno un bay mid leedahay in sideedii baabkeedii loo daayo rajadii ah rajaha baabu taraji la yidhahdo watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuuna rajaa an tuflixu inaad liibaantaan rajo la rajaynayo darteed ilahay ugu soo noqdo in rajo laga dhigo tarajigii la yidhahdo ama in la yidhaahdo waxay ku timaadaa bimacna tacliilay ku timaada lacallada cillaa laga dhiga lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu inaad guulaysataan darteed ilahay ugu soo noqdo waa tacliil marka lacallo kasta oo qur-aanka ku jirta labadaa macno un bay mid leedahay ilaa aayadda fii suurati shucara ku jirta mooye lacallada fii suurati shucara ku jiro watattakiduuna masaanica lacallakum takhluduun aayaddaas mooye inta kale bimacna arajaa iyo bimacna tacliilay leedahay لكن آية بسورة الشعراء تجرت وحال إلى هذا وحويا وكأنكم أو كرويا وتتخذون مصانع صميستين مصانع واوين لعلكم تخلدون يعني كأنكم تخلدون إذن كواري أو كلا تاسو كلا بالإلى هذا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأنكحوا أجوريا الأيام kuwa aan xaasaska lahayn xaaslaawayaasha ihi oo minkum idinka muslimiinta idinka mid ihi u guuriya kuwaan xaasaska lahayn ha loo guuriyo cidda lala hadlayo waa awliyaa umuurkii wey dadkii maaragtay amarka madaxda ahaa ayaa loo jeeda sida waalidka yani maaragtay sida ninka addoonka sayidkiisa iyo wixii lamid ah waalsaalixiina kuwa walwanaagsanaana u guuriya oo min cibaadikum addoommadiinnii ragga ahaa وإمائكم هوين أدومدي من دمرك أهاي هوينك أها أيها الأجورية تسك أدومدا رجل دمر با أجورية إن يكونوا فقراء هذه أي فقريه يغنيهم الله إلهي بديق دونه من فضله لركين في سي فضل نيس أيو ربك ديق دونه والله أله واسع أله فضل جيس فضل واسع أصاحب أهوي ذو الفضل يعني ذو السعة واسع لما أله أصاحب أهوي عليم الله أقوي عدة يعني ما عرفت غني ماذا هي فقر جل سينا إلهي بك الأقوية ساكل الجرمي قفك مناسب كأوية إلهي بجرمي وليستعفف حتى وسبين الذين كوي لا يجدون عن هلين نكاحا يعني وحي كبور سلام أو الباءة لو جيده عن هلين كوى حتى وسبين حتى يغنيهم الله وزنبي حرام تسكيل لي حتى يغنيكم الله انتو إلهي كبيقه من فضله فضل جسو كسيه لا إن فقدي أي كحلان يكون برسل لهايين ها ها مارك ها برسلين معاصلها تسكيل لي أيضا مرك وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم وأمر الله سبحانه وتعالى وحو أمر يا أولياء الأمور تتك مدحضة إيه والدك إيه مركي حولها يبتان حويا iyo ninka adoomada dadka ay madaxda u hoosaydiyaasha u weye in ay u guuriyaan xayl guurka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha zinadu ay ku yaraato ka mid yahay kullama dadku ay guursadaan kullama ay zinadu yaraato xayl waxa shaydaanku uu ku ridayo qofkaan shahwadaas meel uu ku guto aanan haysanin ayaa maaragtay shaydaanku u sheekeeya macaasib u aadaa saasay u badan tahay weeyaan marka in loo guuriyo ayaa la amraya marka wa ankixuu u guuriya alayaama الأيام وحلنا وجمع أيم أيم أي أيام لغو جمعية أيمنا وحلنا من لا زوج له من الرجال والنساء قفك آنا حاسك لهين هوانت آنينك لهين منك آنا حاسك لهين هوانت لهين أي ليران سواء قد تزوج وفارق ولم يتزوج بعد أما حقور سبق أو حكرة تجينه قروب عن نقدين هوانت هرينك عوص ومرتب لكن هذا أيسا من الحين أما يسمى قرسان وبكر عن نقضي لبضع أسبالو جيدا أيما لذلك ولذلك لفظك الرجل دمر كبه كدحية رجل أيم وامرأة أيم بالذلك أيمة المدين وامرأة أيم بابي معناها السبيل مركة الأيام هذا لو جمعين مركة وأنكحوا أقورية حتى أضياشي أبياشي إيو مارك الدفك مدحنا آتيهين الأيام كوا عن خيرها لحين حافظك لحين حصل وياشا oo minkum idinka idin ka mid yihiin u guuriya carruurtaada marka waxay leeyihiin inaad marka haddii aad ilaahay xoolo ku siiyo carruurta inaad u guurisaa waa waajib waa waajib bay leeyihiin yani culamada saas waa shay waajiba ayay noqonayaan marka haddiiba la yidhi dadkii aan lahayn u guuriya ilmihiinnii iyo addoommadiinnii iyo u guuriya la yidhi asagu inuu guursadaa waa min baabi alawlaa bay leeyihiin hadduusa xaas lahayn waa inuu guursadaa marka waa min baab al-awla waa taasa ka muhiimsan weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala sidaas uu leeyahay ayaga markaas u guuriyo leeyahay ku nafaqeynaya markay u guuriyaan oo ku nafaqeynaya marka ka bacdi qofku waa shaqaysanaya ka isdabarayo weeyaan والصالحين كوا ونكن من عبادكم أدومدي من رجع كمدا هي وإمائكم هوانكي أدومرا أها كمدا أجوري أيها صلاح هذا وحلوجنا وصلاح ديني يلوجنا وأدوصنا ninkan adoonka haweenkan adoonta inay zinaysato ma rabto asna inuu zinaysto ma rabo waa saalix wey diinkiisiba celinaya saa darteed in loo guuriyo laanna qofku shah uu leeyahay meeluu shahwadiisa ku gutaa in loo sameeyo weeyaan إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ولذلك أي مارسة ابن كثير رحمه الله وحولي علماء قيب كمدة وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه عد كستأو نكاح أوده إني قورسته لقال أهان أولي كرتاه إني قورسته واجبي كتعيب ليه أيضا لقى هذا مركا وحان لمدة حديثي وكالي دلشان يسعين كسقنا وعبد الله بن مسعود والنبي كوريني مركو النبي قد يرد لحد يوحوني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج أمر كاسو أمر وجوب وحكسر فيه مجهول mar ba hadduu nafaqada heli karo masaariifteedii marashadeedii maslinkeedii oo gabadhan heli kara inuu guursado waajib weeyaan saasuu maaragtay uu soo guurinaya wey qofkaan heli karin soo maha ayadu dambaa ilaahay buu noogu sheegi doona inuu dhowrsado baa rabaa inuu dhowrsado baa rabaa in yakunuu fuqaraa hadday fuqara yihiin oo dadaan xoolo haysan ay noqdeen yugnihim allahu alla deeqi min fadlihi fadligiisa buu rabbi ka deeqaya subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala ayaa fadligiisa ka deeqay maxaa yeelay yani qofka inuu guursado raba oo u guursanayo casaas iyo dhowrsasho inuu dhowrsado darteed inuu u guursado doonayo waxay ka mid tahay waxyaalaha uu nabiyllaahi moxamed noo sheegay allah inuu isku waajibiyey inuu qofka u kaalmaynayo saddexda qofku ilaahay u kaalmaynayo oo allah uu dusha iska saaray ayay ka mid tahay yani xadiidka uu maarata imaam axmed iyo musnadii ku warinayo imaam tirmidi iyo nasaayi ibnu maaja أي ورنا حديث أبي هريرة نبي قال نحولي ثلاثة حق على الله عون صدح قفوادين وإلهي أكالمين أقرقاري ويعني كالمديس ولا قرب تاقية وحوية الله حق تهيب وليه حروف المريء الناكح يريد العصاب قفك إنه وحقور سنة دوني ومركو قور سنة ينا زنا إنه كدور سنة دركز أقور سنة حرام إنه سكون عند راجل أقور سنة كاللباب وحوى المكاتب يريد العطاف يريد الأداء والمكاتب يريد الأداء منك أدونك إنه حروب الربو oo xoolo haysto oo yiraahdo xoolahan niyo qaado waan aayada baxdin aayada ma ku arki doonay intaan qaaday xuray oranay asna ilaahay waa u kaalmeynaya weey kan saddexaad waxa waa al-ghazi fi sabilillah ilaahay jidkiisa qofka ku duulo li'ilaahi kalimatillahi u dagaalamo كان إلهي وأقرقار إياه وإياه مرك حديث كان سنة تيس وسنة حسنة شيخ ناصر الدين الألباني والتحسينين إياه حسب مكبب إياه وإياه مرك الله سبحانه وليه سبحانه وتعالى يعني وحوى أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله أياه وحوك الديقية فضله سأي ربك الديقية وإياه ولذلك صحابه حبيه جريم عبد الله بن عباس وقال حبيه جريم رغبكم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيدة ووعدهم عليه الغنى الله صوماركتي جعليسيه وكتر ترسيه وكبوريه ضد إنه يقول سلاك تزويج يعني إنه يقوريه وحونا أمري ضدك أحرار تأها إيه ماركتي كوي أضومد أهانا إلا يقوريه وأمري وحونا أبلا قادي إنه إلهي خليني مسيني أي رب أبلا قادي يقولي سيد ابن جرير الطبري يعني في تفسيره وكسر صار يقولي عبد الله بن مسعود مركو جورك كورمي حبديه جرينا التمسوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله هذا كان عبد مرته جورك كراجي وليه جور كرت جور سو إلهي بكو قرقاري محايا الإلهي با يري هذا فقري إلهي با سبحانه وتعالى يعني مارس الغنين ما فينا التمسوا الغنى في النكاح بوديه النكاح كراجي مركا معناه هذا ماها يعني مركز ليه يلتمس الغنى في النكاح يكون فقراء ابنه من الله معناه يدو معها أذيو أن داركاذي وحوه ليجرين أو داركاذي إيه نلاشاذي دبري له قبل إسلامات من سوى حريتنا إياه طامع قبل وإنا مساريك كيدي مرشد كيدي مسكن كيدي يعني داول كيدي كلها أهل كرتوه إياه مركز كبعدي وحانة سنة حديثك يا معشر الشباب نبي مبه فلتزوجوا مبه من استطاع منكم الباءة منه كهلي كرا نفقده أقول سوله فليتزوج قف كان هلي كرا فما فمن لم يستطع فعليه بالصبر دا وكلا لسي هذا الأولي كرا الحوالة كبور ستعانا بيني اسكسان محايا لي صانك أيا وجاء ووجاء ورفانت بفوية أيو شهوة لا يجرين أيو مركا صانك بدي لكن عدد أنا حوالة هيسانين يعني ما أعرف وحد كوه كوه اللي يكون جري أو قبل قولي أبي جزاء الأول كرين كور إسلامي هذا عد سوى كرسطي وسوى وحصوى برطيبا سوى حريسانية صحما نصوص سنوات تلاعب بين قناة الوعيارة إلهي بأي المارتي إن يكون فقراء يغنيهم الله هنا في هذا الدليل كما مركز بورسة تحت سببت هذا لا فقيرك وحدعك ارتقبك أسره حوانتي مرشدة اللي مسك يديه سوى فقير مقنك غنيمنا يتنادل انت كبدن بو الهي كسين كره وفعلا قفك markuu guursado ilaahay inta badan aqlabiyada marka la yaani markuu qofku guursada darajadiisa inay kor u kacdo maahe waa naadir inuu qofku hoos u dhaco aad bay naadir ku tahay wey qofku kor buu u kacaw wallahu waasi'un alim wallahu allah subhanahu wa ta'ala jumladan wallahu waasi'un alim halada waa jumlatun muakkidatun lima qablaha wixii ka horeeyay bay xoojin oo dadka lagu tirtirsiinaya inna allaha allah waasi'un ay du sa'atin واسعنماء الله أصاحبك هوية يعني كثير الخير والبركة كثير الفضل فضل يسمره بدنيا عليم علم له ومصالح له أدوامنا كرمه يخلق جيسة صالح له كرمه يعني قفك إن غني لقبه قفك إن فقير لقبه الله كرمه قفك عن الأود كريم الله وحوري وليستعفف هذا والصدين الذين كوي لا يجدون عن الهلي كريم نكاحا وحي كقور سلام عن الهلي كريم هذا هو السبب حيث كإلاليين زندي يعني قفك نكاح انت هذا الحلوجي ذا والباء تودي حديث أو شيء ويا تعفف كان الحلوجي ذا وحرام في مسكيلة من زنا وصل كده وحوز كذا إلالينا ينا وحوي فمن لم يستطيع فعليك بالصوم صوم كاسو الله إيمانا إن كسر علماء إليهم آياتان يعني وحوي وعام وحكسيس أيوه آياتان يعني او تخصيص ku sameeynaya ayda fi suurta nisaa ku jirto ayaa khasisaysa bay leeyihiin oo caamkan takhsiisinayso waxay leeyihiin haddii uu gabadha xorta ah xoolo uu ku guursado uusan haysanin zinada inuu ku dhacayo uu dareensan yahay oo zinaysanayo inay dhacdan ay suuragal tahay oo xataa uusan soonku waxba u tarin waxa weeye markaasoo kale haweenka addoommada ihi ayaa qofka loo fasaxay laakiin marka kale looma ogola sababta loogu diiday inuu nin xor ah adoon oo guursadana haddii adoon uu nin kale leeyahay oo guursado ilmahaas adoonay noqonayaan ay u dhasho adoon la adoonsado noqonaya marka inuu adoommadii badiyo lama rabee adoomada in la yareeyaa la doonay inuu badiyo lama ogol marka taas aayadaa dambe oo ah waman lam yastatic minkum qawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هيدا آخر كده صوت ذلك لمن خشي العنة منكم أرنتان وحلوبة ميه قفك إنه زنك ودعو كعب سميه وتاسوه إسلا مركز عليه حتى إلهي أول راعيه وأن تصبروا وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم هنا تصبرتان وأدوام ماذا قورسي لو بقى إسكد إيسان ما يدين خير بدل سير مين إنه إيسان أدوامه النقرين الرؤى بيقى هذا شاهد من أدوام سوء النقرين إلا أدوام صدوه وليستعفف هذا ورسلين الذين كوي لا يجدون عن الهلين يعني مارتين نكاحا أي لا يجدون نكاحا وحي كقور سدان عن الهلين كرين أحوال عن لحي هسكا دوصدين والمعاصل هسكا إلاليا قوركينا هسكا جوك سدين حتى يغنيهم الله من فضله إلا إلا الله أكبيقه فضله يسوح كسيه هسكين بالليه هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد